إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad boqol askari ayaa ciidamada liyu boolis looga dilay dagaal ka dhacay deegaanada yeed iyo caato oo dhaca xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo ethoobiya maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawirada dagaaladii qaraara ah ee lagu soo afjaray ciidamada liyu boolis ee ku sugnaa deegaanka yeed iyo caato khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa dowladda federaalka ka soo gaaray qaraxyo iyo dagaalo toos ah oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar khasaare geystay ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo kenyaati ah taas oo ku taalla gobolka mandheera gabdho walaalo ah ayaa lagu afduuftay magaalada muqdisho xilli ay caasimada kusii xoogaysanayaan falalka ka dhanka ah bulshada waxaa dib loo furay isbitaalka degmada ceeldheer ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud ruushka ayaa sheegay inuu bayden faramarnaan kala soo laabtay dalka sacuudiga
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad boqol askari ayaa ciidamada liyu boolis looga dilay dagaaladii ka dhacay deegaanada dhaca xuduudbeenaadka soomaaliya ethoobiya warkaas iyo war kaloo ku aadan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baahiyey sawirada dagaaladii qaraara ah ee lagu soo afjaray ciidamadii liyu boolis ee ku dabnaa xabashada ethoobiya waxaa ka waramaya maxamed cali aadan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawirada weeraradii lagu xasuuqay ciidamada liyu boolis ee gelinkii dambe ee shalay lagu qaaday xiriha ay ciidamadaasi ku lahaayeen iyad iyo caato ee dhaca xadbeenaadka kala qaybiya itoobiya iyo soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in weeraradaasi ay ku dileen in ka badan siddeetan iyo toddoba askari oo itoobiyaan ah ayna sidoo kale kusoo furteen hub gaadiid iyo saanado ciidan ciidamadaynu waxay dul tageen meydadka ugu yaraan siddeetan iyo toddoba askari oo ka mid ahaa maleeshiyaadka lagu xasuuqay weeraradii lagu qaaday xeryaha yeed iyo caato waxaana suuragal ah in khasaaruhu uu sii kordho ayuu yidhi sargaal u hadlay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u waramay idaacadda islaamiga ee al andalus sawirada la baahiyey ayaa waxay bannaanka soo dhigayaan dagaaladii cuslaa ee shalay lagu soo afjaray ciidamada liyubolis iyadoona la arkayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gebi ahaanba si buuxda ula wareegay saldhigyada ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ay soo tababaratay dowladda xabashida ee itoobiya ciidankii liyu boolis ee ku sugnaa halkaas ayaa u qaybsamay wax dhinta iyo kuwa dhaawacmay waxaana markii aad daawato sawirada kuu soo baxaya in dagaalka meesha ka dhacay uu ahaa mid aad u xoogan islamarkaana lagu soo afjaray maleeshiyaadkii ay ku faani jirtay xabashida itoobiya meydad aad u tiro badan oo ah ciidankii lagu xasuuqay dagaaladii qaraaraa ee shalay dhacay oo bilqan ayay soo bandhigayaan sawirada uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta shabaab inta badan ciidankii liyu boolis ee lasoo bandhigay meydadkooda ayaa waxay rasaastu ka haleeshay madaxa iyo qeybaha sare ee jirka waxaadna arkaysaa tiro askar ah oo ay maskaxdu kasoo daadatay iyo qaarkood oo isgarab jiifa iyagoo meydad ah waxaa intaasi dheer oo ay sawiradu soo bandhigayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacanta ku dhigay qaar ka mid a askarta liyu boolis oo ay ku adeegato dowladda xabashida itoobiya kuwaasoo gacanta lagu dhigay muddadii uu dagaalku socday qaar ka mid a ciidamadan ayaa waxay mujaahidiintu kasoo saarayaan guryo cooshado ka samaysan oo ay ku dhuumaalaysanayeen tani ayaana bannaanka soo dhigaysa xajmiga uu la egyahay khasaaraha kala duwan ee maalintii shalay ku habsaday ciidamadan sawiradu waxay sidoo kale muujinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dab qabadsiiyey xeryihii ay weerareen iyo sidoo kale mujaahidiinta oo gebi ahaanba la wareegay deegaanadii ay weeraradu ka dhaceen taasoo marag madoonto ka dhigaysa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maalintii shalay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta dhammaanba deegaanadii lagu dagaalamay waxaa sawirada la baahiyey lagu arkayaa gaadiidka dagaalka oo ay mujaahidiinta ka faramaroojiyeen askartii liyubolis ee shalay lagu soo afjaray dagaaladii cuslaa ee ka dhacay deegaanada yad iyo caato oo dhaca xadbeenaadka kala qaybiya soomaaliya iyo etoobiya kaamirada ayaa sidoo kale soo qabanaysa ciidamo aan dheg la qabta lahayn oo ka firxanaya difaacyadii ay kaga sugnaayeen deegaanada yeed iyo caato iyadoona sidoo kale la arkayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baacsanaya firxadka ciidankii ku sugnaa xiryaha la weeraray ciidanka liyu bolis ayaa ah maleeshiyaad ay tababaratay dowladda xabashida etoobiya kuwaasoo ay ugu talagashay inay u ilaaliyaan xuduudda dalkaas maleeshiyaadkan ayaa waxaa lagu xasuustaa tacadiyaad xanuun badan oo ay u geysteen dadka muslimiinta ah waxaana tan iyo shalay markii la baahiyey qabarka la xiriira weeraradaas aada ugu farxay dad badan oo si dhow uga warhaya xadgudubyada foosha xun ee ay ku kaceen ciidamadan xasuuqan aadka u daran ayaa waxa uu dhabarjab xoogan ku yahay dowladda xabashida etoobiya taasoo ciidanka la laayay ugu talagashay inay teed uga noqdaan weerarada kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana muuqaalo horey loo baahiyey ay saraakiisha liyu boolis qudhoodaba ku faanayeen inay yeed iyo caato ka difaacayaan magaalada adis ababa dhaqdhaqaaqan aad aragto waa midka adisababa nabadda ay ugu degan tahay ma aha ciidankani ku deegaanka oo keli aha amnigiisa sugan ciidanka halkan degani wuxuu u degan yahay halkan oo halkan amnigiisa ka sugaa tobanka deegaan ee etoobiya ka kooban tahay ee sawirada uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si dhaqsi leh ugu baahay baraha bulshada waxaana goobaha lagu nashriyey ka mida mareega lagu baahinayey warar la xiriira in ciidankii ku sugnaayeed iyo caato ay iska difaaceen mujaahidiinta balse la tusay meydadka askartii ku sugnaa halkaas oo si aan naxariis lahayn ay u xasuuqeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii la faafiyey sawiradan ayay dadku aada iskula dhex qaadayeen baraha bulshada waxaana dad badan ay ku tilmaamayeen in kani uu yahay gumaadkii ugu xuma abid ee lagala duldhaca maleeshiyaadka liyubolis sawiradana ay laabta u qaboojin doonaan dad badan oo dhibano u ah gaboodfallada xanuunka badan ee ay geysteen ciidamadan xaaladda yeediyo caato ayaa degan iyadoona dadka deegaanka ay ku faraxsan yihiin in laga dulqaaday maleeshiyaadkii dhibaatada ku hayay waxaana suuragal ah in khasaaraha ka dhashay dagaaladii cuslaa ee shalay uu sii kordho maadaama xogtani ay tahay tii ugu horreysay ee ku aadan duulaanadii lagu soo afjaray ciidanka liyubolis ee ku sugnaa deegaanada yeed iyo caato oo ka tirsan gobolka bakool
khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa dowladda federaalka ka soo gaaray qaraxyo iyo dagaalo toos ah oo xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gobolka banaadir ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday xalay guri ay ku qayilayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka guriga la beegsaday ayaa ku yaalla xaafadda kaawagoday ee degmada dharkeenley waxaana qaraxan lala beegsaday ciidamadii qayilayay uga dhintay afar halka sidoo kalena ay saddex kale kaga dhaawacmeen kuwaas oo ay wararku sheegayaan inay dhaawacyadoodu garaab yihiin isla banaadir rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka halka ay weerareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka waa isgoyska k b b ee degmada hodan sidaasi lamid a ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay isla xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kaas oo ku yaalla xaafadda shiraaya ee degmada dayniyle dhawaqa saasta ayaa laga maqlayay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada la beegsaday dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee isgarabsanaya saldhigyo degmada qoryooley ay kaga sugnaayeen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa weerar ku qaaday rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala weerar saf ballaarana ku qaadeen fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye saldhigyada la beegsaday islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye waxaa ka mid ah xerada ciidamada ugandhayska kaga sugan yihiin deegaanka danaw oo hoostaga degmada qoryooley buuracolow iyo eelaboorka degmada baraawe dhanka n f d na ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala weerar khasaare u geystay ciidamada kenya ka geysteen xere ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga taas oo ku taalla gobolka mandheera fariisinka la beegsaday islamarkaana ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga ayaa ku yaalla deegaanka ceelgoolij ee hoostaga degmada ceel qaalow ee gobolka mandheera waxaana wararku sheegayaan in tiro r b g ah ay gudaha u galeen xerada kenyaatiga waxaana la arkayay holac iyo qiiq fara badan oo hawada isku shareeray intaas kadibna xerada kenyaatiga waxaa kusoo degay diyaarado kuwaas oo daabulay dhimashadii iyo dhaawaca ka dhashay weerarkan gabdho walaalo ah ayaa lagu afduubtay magaalada muqdisho xilli ay sii xoogaysanayaan falalka ka dhanka ah bulshada maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya xili ay sii kordhayaan tacdiyada ay wajahayaan dadka ku nool gobolka banaadir ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa la afduubtay gabdho walaalo ah kuwaas oo mar qura la waayey sida ay sheegeen qoyska dhalay gabdhahan kuwaas oo aan nolol iyo geeri midna lagu haynin waxaana la sheegay xilliga la afduubanayay gabdhahan in ay reerka quraac u diyaarinayeen waxaa laga afduubtay degmada dayniile hooyada dhashay gabdhahan oo lagu kala magacaabay jiray hashiyo cabdulaahi iyo asma cabdulaahi ayaa saxaafadda ugu warantay sida ay wax u dhaceen ilmaha haddi dhowle magaaladan ay soo galeen weligood inta mulu dhala ilmaha marka aabahood macali dugsuwaa inta deegaan camalaaba ku nahaabo marka ilmihii subaxdii ayakoo habeenkii ayakoo jiifaana ogaayey subaxdii dab ayakoo shidaayeen oo midna gabar kaleetaa baxdaa shaqa aadi gabartii shaqada aada bannaanka ma birta ayuu galisaa may bannaanka birta ma u galinay ilmaha albaabka ayakaa iga soo xireynay tiri bisoay labadoodii jikadii ma isla galeen jikadaa laga watay midda jalbaa oo bic oo weynta xijaabkii wadata guriga erdiisaa laga qaaday marka xagga oo duuftan oo la afduubta camala u maleey yani labadooda isku meel ay joogeen labadooda la isla qabsaday maan hadii oo labadooda hadii ay kala dheeraa laayeen taa inay qaayli laayeenaa qabaa isla subaxdii aliseydii hiirkii ay ahayd hiirkii ay ahayd subaxda aliseyd gabar kale oo ay ehel ahaayeen gabdhaha la waayey ayaa ka warbixisay markii ugu dambeysay gabdhuhuna waxay ugu dambeeyeen salaad subax ee labaiy tobankii toban iyo labo daqiiq aniga inka ay soo kaceen hortay ay soo kaceen markii ay soo kaceen waxay ugu dhaheen abaayo hee salaad soo duko waa soo kacay salaadaa dukaday marka salaada aa dukada waa baxay waxaa dhahay albaabka soo xirta gabadha weyn aa albaabka iga soo xirtay waxay wadatay marka ay baxay albaabka iga xareysay xijaab gudu oo buluug aha xijaab buluug ee wadatay xijaabkiina hadda albaabka erdiis ayaa laga soo qaaday gabdhahan magacooda waxaa la dhahaa shaadiye cabdulaahi asma cabdulaahi ayaa la dhahaa xijaabkii gabadha marka albaabka iga xareysa ee wadatay ayaan arkay xijaabkana ugu dambaysa marka ee wadatay dhibaatooyinka kala duwan ee dilka dhaca iyo afduubka leh ayaa magaalada muqdisho ka noqday wax joogto ah waana kuwa marba marka ka dambaysa sii siyaadaya dhibaatooyinka ugu badanna waxaa geystaa askarta dowladda federaalka waxaa dib loo furay isbitaal ku yaala degmada ceeldheer ee walayada islaamiga ah ee galgaduud munaasabadii lagu furayay cisbitaalka waxaa kasoo qayb galay odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin ka socday walayada ugu horeyn waxaa sharaxaad laga bixiyey qalabka isbitaalka yaala isbitaalka waxyaabaha haddaan soo koobo waxyaabaha ugu muhiimsan oo yaalla waxaa ka mid ah mashiinka la yidhahda elasa mashiin xataa waxaa laga yaabaa isbitaalaad waaweyn oo ku yaalla muqdisho inaan laga helin mashiinadaas waxaa ka mid wax loo yaqaano elasa mashiin waxaa ka mid ah biochemistry mashiin waxaa ka mid ah mashiinka la yidhahda c b c mashiin qofka si simbal ah u sheegaya jirkiisa wax infection ku jira waxaa ka mid a mashiinka loo yaqaano oxygen therapy qofku haddii uu oxygenkiisa uu dhown yahay amba mabadu xiran yihiin lagu xiro waxaa ka mid a waxa loo yaqaan radiology raajada nooc kasta ay tahay way rakiban tahay weelkaasina ku jiraan waxaa ka mid a waxa loo yaqaan o t department o t department qaliimada oo complete ah oo maanta ilaahay subxaana wa tacaala ma qadaro dhaawacyo fara badan haddii istaalka la keeno in ka badan boqolkiis hal marna la geli karo waxaasoo dhan waa idin diyaar horna istaalka u yiileen agabkanna waa lagu soo kordhiyey intaas kadib mid ka mid a guddigii isbitaalka ayaa ka hadlay maraaxishii uu soo maray isbitaalka isbitaalka waxaa la dhisay kun sagaal boqol sagaashankii bishii toddobaad ayuu dhammaaday dhismadiisu intaas kabacdi isbitaalka wuxuu soo maray marxalad dheer oo aan lagu koobi karin halkan wuxuu ahaa isha kaliya oo u iftiinaysa oo u furan degmada ceeldheer ilaahay baa ku mahadsan isbitaalkii sidaasoo u shaqayn jiray heerkaas kala duwanuu soo maray mararka qaarkood waxaa naga saacidi jiray jaaliidaha soomaalida oo u dhashay oo ceeldheer ku abtirsada mararka qaarkood waxaa marmarka qaar kasa naga saacidi jira ayaga laftooda hay-ada gaargaara oo yaryar oo sida marmar ay mushaarka bixiyaan iyo marmar ay daawada bixiyaan suldaanka beesha wacasle suldaan daa'uud xasan ayaa sidoo kale kelimad ka jeediyey munaasabadda maantay heerka waxa lagu furayo iyo qalabka hadda yaala iyo dhaqaatiirtan iyo xataa ambalaastii ay maanta qoofalan tahay saanoo kale markay hay-addu gacanta ku haysay ma dhici jirin alxamdulilah baan leenahay dadkaynii baa xuu ahaa duubka dhiish iskaaga dhiga baan leenahay ilaahay maalkooda ha barakeeyo dadka deegaanka ah waxaa la rabaa inaan fursaddan aan ka faa'iidaysano dadka jiran la keeno meelaha laga yaalo waxyaabaha isbitaalka burinayana aan ka fogaano dhaqaatiir la hubiyey aqoontooda oo ilaa heer qalliin ahaa meesha maanta joogta waxaa loo baahan yahay marka inaan ka faa'iidaysano oo waxa waaye dadkii jiranaa qof caafimaad qabta islaan baan la keenayn qoftii jirana waxa waaye isbitaalka in la keeno waxa waaye maantay dowlad islaamiya baa jirta waxaa la hubinayaa dhaqaatiirta laftirkeeda waa la hubiyey muddo bila baa la hubinay isbitaalkan weyn ee degmada ilaahay oo noo furay oo qalabkan faraha badan oo ow yaallood maqlayseen oo wiilashaynii wax soo bartay ay joogaan baan waxuu ahaa nin lala yimaado baan isku dardaarmaynaa waaliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid ayaa soo xiray munaasabadda dib loogu furaya ee cusbitaalka degmada ceeldheer walaayada waxay soo dhoweynaysaa aad iyo aad ma ugu faraxsan tahay furitaanka dib u abaabulidda cisbitaalka ceeldheer oo qadiimka ah in markaa dib u furmo cisbitaalkii inkastoo fatro mar soo galay oo hogo fatradaasi aa dad kusoo gudbay oo maanta la furaayo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay kawalaayahaan waa soo dhawaynaynaa waxaana dhiirigelinaynaa weliba dhammaan dadka rabo inay wax soo kordhiyaan deegaanka wax kusoo kordhiyaan inay maaragtay arrintaasi ay soo dhowaadaan haddii dhanka hoolaha oo maaragtay la kobcinaayo haddii dhanka badda maadaama bad ay leedahay degmadan badda xaggeeda mashaariic haddii loo samaynaayo in maaragtay waxaan soo dhawaynaynaa dadka arrintaas rabo waxaa noo furun ama furnay cisbitaalka guud degmada ceeldheer waa uu noo furan yahay insha allahu tacaala furihiisna waxaan ku wareejinaynaa guddigii oo hogaaminayay xaaji abuukur cali jimcaale markaa soo dhowaado xaajaga xaajagaa soo dhowaado xaaji abuukur furihii waa uu ku wareegay isbitaalkiina waa noo furan yahay warkaan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ruushka ayaa sheegay inuu baydhan faramarnaan kala soo laabtay dalka sacuudiga dowladda ruushka ayaa sheegtay inuu socdaalkii madaxweynaha maraykanka ku tegay dalka sacuudiga uu ahaa mid waqti lumis ah oo aan laga gaarin hadafkii laga lahaa cadeymo uu bixiyey mikhail bagdanof oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka ayuu ku sheegay in joe baiden uu dalka sacuudiga u tegey sidii uu hogaamiyaasha qaliijka uga dhaadhicin lahaa inay sare u qaadaan wax soo saarka shidaalka balse arrinkaas uusan wax guul ah ka soo hoynin booqashadii baydhan ee uu ku tegay sacuudiga ma ahayn mid soo jiidasho leh maraykankuna ma xaqiijin wixii uu doonayey oo ahaa in booqashada ay ka soo baxaan natiijooyin wax ku ool ah ayuu yiri wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka xukuumadda moscow waxay sheegtay in washington ay faramarnaan kala soo laabatay bariga dhexe islamarkaana dowladaha qaliijka ay ku adkaysteen in ay ku dheganaanayaan heshiiskii ay hore ula galeen dowladaha soo saara sidaalka ee loo yaqaano obig oo uu ruushku xubin muhiima ka yahay tan iyo markii uu qarxay dagaalka ruushku ku qaaday dalka yukrain ayaa waxaa sare u kac weyn laga dareemay qaymaha shidaalka iyo cuntada caalami ahaan hogaanka maraykanka ayaa dhowr jeer isku dayey inuu dowladaha carabta ku cadaadiyo soo saaridda malaayiin barmiil oo nafta ah si hoos loogu dhigo qaymaha shidaalka balse arrinkaas weli kuma guulaysan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa